bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wacno wanaagsan dhegeystayaal diirkiin meel kastaa joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kusoo dhawaada barnaamijka wareeg gobolka dalsan
warniiyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeenimo arbacaha taariikhdu ay ku beegan tahay lixda bisha maaraj laba kun iyo afar iyo labaatan qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa maxkamadda gobolka banaadir oo maanta soo gebagabeysay kiiska luul cabdicasiis maxamed oo eedeysane ka ahaa sayd cali macalim daa-uud maxkamadda ayaana ku xukuntay dil toogasho ah kiiskan hadalheyntiisa labadii bilood ee ugu dambeeyey kadib go-aanka maxkamadda markii ay ku dhawaaqday hoolka maxkamadda takbiir ayaa isqabsatay wax walba oo ku saabsan kiiskaas ayaan soo qaadan doonaa iyo qaar ka mid a ehelka marxuumed luul cabdicasiis maxamed oo si toos ah nagula hadlay qodobada kale caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona shacabka magaalada muqdisho oo siyaabooyin kala duwan kaga falceliyey kiiska marxuumed luul cabdicasiis maxamed barnaamijkan kusoo gudbin doonaa waad ku maqli doontaan qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhageysan doontaan haddii ee beeweyne laga helo waxaa kamid noqon doona wasiirka dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo qaar kamid a culamaa udiinka soomaaliyeed waxay ka hadleen dagaalka lagula jiro al-shabaab barnaamijka ayaan sidoo kale kusoo qaadan doonaa xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya dood adag ayay yeesheen maanta qaarkoodna waxay ka hadleen kiiska marxuumed luul cabdilcasiis maxamed ehlada marxuumaddana warbaahinta ayay gabaldhaqay maanta la hadleen warbaahinta iyagoo sheegay in gabadhooda la aasi doono jimcaha qodobadaas iyo wixii soo kordhan barnaamijka kusoo qaadan doonaa farsamadu waa cabdiwahaab cabdulqaadir xasan tabintuna waa anigoo juulo shaakir u diyaar garoowa wareego intaasi ka faahfaahsan
warkaalkaala kaala kaalay walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xilqaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyou dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
barnaamijka wareegga wararka ayaa dhegeysaneysaan aan ku bilowgo maxkamadda gobolka banaadir maanta waxa ay soo gabagabaysay kiiska marxuumad luul cabdilcasiis maxamed oo ahaa kiiska sida weyn bulshada soomaaliyeed ay u sugayeen inay go-aan ay ka gaarto maxkamadda gobolka marxuumadda oo ilaa iyo hadda talaajid ku jirta ayaa kiiskeeda laba fadhi laga yeeshay sayid cali macalim daa-uud ayaana kiiskan eedeysana ka ahaa maxkamadda gobolka banaadir sayid cali waxay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah khisaasta marxuumad luul cabdilcasiis maxamed howlka maxkamadda gobolka waxaa isqabsaday takbiir ehelka qaar ka mid ah barxumadda iyagoona siyaabooyin kala duwan kaga hadlay qaar ka mid ah een, waxaa sidoo kale goobta ka hadlay een, abukaata cali xalane oo difaacayay eedeysanaha ehelka marxuumadda ayaana go-aanka kadib warbaahinta dhankooda la hadlay iyo go-aankan siday u arkaan waxaa sidoo kale warbaahinta la hadlay qaar kamid a shacabka caasimada oo ka aragtay dhiibtay kiiskan balse gudoomiyaha maxkamadda gobolka saalax dabaan ayaa marka hore ku dhawaaqaya go-aanka maxkamadda kadibna ah abuukaataha kadib qaar kamid a ehelka iyo shacabka caasimada
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية فدرالك صوماليا مقع دمينة صوماليات محكمة قبل كبنادير خيبة عقاب كلام تشيع maanta ay taariikhdu tahay lixda bishii saddexaad laba kun afar iyo labaatanka maxkamadda gobolka banaadir laanteeda tashiga waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka boqol iyo labaatan faqri- faqradiisa saddexaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay boqol afartan iyo todobo laba kun afar iyo labaatan kaasoo eedeysana ka yahay sayid cali macalin daa-uud ina dilkan farsi cusmaan afar iyo labaatan jir ah ku dhasha xamar digandarkeenley kuna xiran xarunta dembi baarista c i d kuna eedeysan qodobada afar boqol soddon iyo afar lala akhriyo qodobka soddon iyo sagaal faqradiisa koowaad xarafkiisa daa ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka afar boqol iyo afartan faqradiisa koowaad oo lala akhriyo qodobka soddon iyo sagaalaad faqradiisa koowaad xarafkiisa daa ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed lana xiray shantii bishii labaad laba kun afar iyo labaatanka maxkamadda gobolka banaadir markay aragtay in eedeysane sayid cali macalin daa-uud uu maxkamadda ka hor caddeeyey in asiga iyo marxuuma in asiga iyo marxuumaddu ay isdagaaleen ka hor inta uunan fal ku dhicin isla habeenkaas markay aragtay in eedeysanuhu sheegay in xaaskiisu ku dhahday nin oday ah ayaan guursanayaa oo ilmaha ila koriya arrintaasna uu ka xanaaqay markii aragtay in eedeysanuhu sheegay in asiga oo caraysan uu ku dhahay alaabtayda ayaan gubanayaa intii nin kale kugula jiifan lahaa markii aragtay in eedeysanuhu uu shidaal doontay markii fardigu yaalleen uuna gubay mar aan wax alaab ah aalin haddii laga reebo hal sariir iyo hal joodari iyo armaajayaad taasoo cadaynaysaa hadduu rabay inuu gubo alaabtiisa inuu ka bilaabi lahaa dhibka qolka jiifka iyo kafadhiga ee uuna ka bilaabi lahaynin bal aan alaab aalin markay aragtay in qolka la gubay ay ku jirteen taleefanadii marxuumadda taasoo cadaynaysa in marxuumaddu qolkaas joogtay marka uu gu- marka uu gubayay oo ayna gelin markii uu dibku qabsaday sida uu ku dooday eedaysanuhu markay aragtay in taleefanada marxuumaddu ay ku gubteen qolka uu gubay eedaysanuhu taas oo muujinaysa in marxuumaddu ay qolka dhex joogtay inta badanna taleefanadu aynu qofka ka harin saacaddaasna ay ahayd xilli dambe markay aragtay in sawirka marxuumaddu uu u mu- uu- uu ka muuqdo dhibka gubajirkeeda oo dhan ayna suurtagal ahaynin in dhibka ka kacay hal sariir iyo hal joodari uu u gubi karo marxuumadda jirkeeda sida sida ka muuqata si- markay aragtay in eedaysanuhu sheegay in waxaas oo dhan uu u sameeyey hadalkii marxuumadda ay ku dhahda oo ahaa ee in ay nin kale guriga keensanayso oo ay ku guursanayso taas taasna ay keentay in uu xanaaqu ka tanbadiyo sida uu sheegay xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka banaadir iyadoo uskanaysa asbaabta sare ku xusan si waafaqsan qodobka siddeetan iyo afar faqradiisa koowaad xarafkiisa a ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka boqol iyo toddoba faqradii saddexaad ee dastuurka kumeelgaarka ah waxay eedeysaneen sayd cali macalin daa-uud kuwiisa faldimbiyeedka ku xusan qodobka afar boqol iyo afartan fikradiisa koowaad oo lala aqriyo qodobka soddon iyo sagaalaad fikradiisa koowaad xarafkiisa daa ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxay eedeysanay sayd cali macalin daa-uud ku heshay faldimbiyeedka ku xusan qodobka afar boqol soddon iyo afar lala aqriyo qodobka soddon iyo sagaalaad fikradiisa koowaad xarafkiisa daa ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxay dimbiile sayid cali macalin daa-uud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka afar boqol soddon iyo afar xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ah dil toogasho ah ahna qisaastii marxuumad ahna qisaastii marxuumad Lu- luul cabdicasiis maxamed xukunkan ciddii aan ku qancin waxaa u furan kacfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay xukunka waxaa la gaara maanta oo taariikhdu tahay lixda bisha saddexaad laba kun afar iyo labaatanka wabilaahi towfiiq
mar hadduu noo furan yahay racfaan racfaan qof kastoo muwaadina xukun oo ku dhaco waxaa ka furan racfaan qofkana eedaysa dembiila lama dhihi karo ilaa xukunka ugu dambeeya oo ku dhaco marka fursado badan baa jiro oo looga faa'iido. go'aanka maxkamadda gobolka ay soo saartay waxaan u arkaa go'aan culays ku ah macamiilkeenna ama clientigeenna annagana culays nagu ah haddii aan su-aal ku weydiiyo sid cali ehelkiisa miyaa idiin qabta mise idinka maxkamadda idiin qabta annaga qareenno private aan nahay siid cali ehelkiisa iyo go'aanka maxkamadda ka soo baxay bal ka waran بسم الله الرحمن الرحيم تلفزيونka dalkan waa mahadsantihiin horaan u fureeyey aan u sugayna horaadna ii waraysateen go'aankan waa midkaan sugaynay ilaahayna aan ka sugaynay maxkamaddana aan ka sugaynay aad iyo aad ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta waana waafajiyey xaqi aan sugaynay ilaahay aan ka sugaynay maxkamadda inay ku dhawaaqda alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin go'aanka waa ku faraxsantihiin waa aad iyo aad aan ugu faraxsannahay maasha allah gabadheennana jimcada waa duubanaynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo ma filayseen go'aanka inuu soo baxo go'aankan waa filayni ilaahay xaggiisaan ka filayni maxkamaddaan ka filayni insha allah waa mahadsan tahay mid ka mid a ehelka marxumed luul ayuu kaasi ahaa mid ka mid a ehelka ayaa sidoo kale waraysan doona soo dhawo bal een, go'aanka maxkamadda ee soo saarta aragtidaan الحمد لله ثم الحمد لله وما سنت بعد درس وانا كيما دعنا ان بقول كيما بقول ku faraxsanahay go'aanka maxkamadda soo saartay dabcan waa go'aan lagu sugay ummadda Soomaaliyeed ee indhaha ku wada hayeen marka waxaan leenahay cadaaladda walaasheen loo leeyahay waa ku faraxsanahay insha Allah ta'ala aad iyo aad mid ka mid a ehelka ayaa Soomaalida inay u helin doonaan mar walba iyo goob walba cadaalad insha Allah aad iyo aad soo dhawo bal adiguna alxamdulilah waxaan u hambalyaynaynaa maxkamadda gobolka banaadir sida cadliga ay u maaragtay ay- ay u xaqiijisay waanu ku faraxsannahay eh, inay cadaalad hesho walaasheenna luul inay cadaalad heshana aadan ugu faraxsannahay boqolkiiba boqol waan ku faraxsannahay hayo go'aanka maxkamadda ma filaysa inuu soo baxo Aad inuu- waan filayna mar kastaba inay cadaalad samaynayso maxkamadda gobolka banaadir aad bal een, suldaan nabadoonka een, marxumed luul go'aanka maxkamadda ka waran Eh, go'aanka maxkamadda waa go'aan een, cadaalad ah eh, aan sugaynay soomaaliya oo dhan ay sugaysay waa luul cadaaladeeda hay oo la helay maxkamadda ma ku filayseen go'aanka inuu ka soo baxo wallaahi een, annaga kolley cadaaladaan rajaynaynay haddana waxaan dareemaynaa in cadaalad ay hesho luul aad iyo aad Hay, gabadha een, luul goormee la aasaya maadaama xukunka uu dhacay hadda Een, hadduu ilaahay idmo luul sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa loo aasayaa een, ma dhaafi doonto isbuucan gudihiisa hadduu ilaahay idmo insha allah waa mahadsan tahay bismillaah magacayga basra xasan cilmi Een, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin haddaan nahay shacabka soomaaliyeed waa ku faraxsannahay maanta kiiska le- maxkamadda ay xukuntay ninkii dilaaga ahaa ee ge- de- dilay nuul cabdicasiis- cabdicasiis haddaan nahay gabdhaha soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan leenahay kiiskaasi sifa- sidii la rabay buu maray waana ku faraxsannahay inay luul cadaalad hesho haddii ay luul cadaalad hesho ummadda soomaaliyeed oo dhan ay tusaale u noqoneen kiiskaasna kiis maxkamaddu iyo dad- dadweynaha ummadda soomaaliyeed baa indhaha ku haysayahay go'aanka maxkamadda ma la filayay in dibta uu soo baxo go'aanka maxkamadda haa haa, waa loo badnaa dadka horta daha- waxay baraha bulshada la buunbuuninayay ma haddaan laga saaro maxkamaddu waa waa ka rajaynayna inay ninkaas ku xukunto diltoogashaa waana sidii loogu talagalana way marisa midda racfaan u qaataa la leeyahay dadku racfaankana waxaan leenahay middani tanisay martay waddaday martay aan uga fadhinaa iyagana insha allah magacayga waa cusmaan daahir maxamed xukunka maxkamadda maanta waan arkaa xukun cadaalad ah oo garsoor sax ah oo dadka soomaali sugayeen ilaahay wuxuu leeyahay nalaa yaamuriku bilcadli walixsaan yacni ilaahay wuxuuna amraya cadliga iyo cadaaladda inaan samayno marka xukunkaas waa waxaan filayaa inuu yahay xukun sax ah walaalkeenna ay u tahay qisaas isaga laftirkiisa inay khayr ugu jiraan laga yaabaa oo maaragtay ilaahay dembigii aakhiro looga dhaafo meeshan maadaama ciqaabtiisa la marsiiyey aad baa marka xukunkaas insha allahu saas bayna muuqtaa aniga. wallaahi aniga aniga ahaan yani mar kasta markaa keyskaas hore arkay waxaa ila ahayd inuu yani keys cad yani inuu yarka walaalkaya dembigaas ka dhacay oo maadaama guriga gubaba guriga gubidiisa laftirkeeda borbalemka keenay marka waxaas leeyahay maxkamadda eh, siday tahay ayay IBS Bank waa bangi aad u ballaaran oo shirka qaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta uu ka shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn IBS Bank intaasoo qormahan adeegyada aad ka helayso ibs bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite mastercard haddaad aasiya joogta asia aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono IBS Bank dalmar iled mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale eraboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b longe aad ku helaysaan si frii ah dalmar elite mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa ibs bank dheeman mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah ibs bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobailka ama emailka waxaa kale oo ibs bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank ibs bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shuboo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa midaan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawsha
barnaamijka wareega wararka ayaad wila dhegeysaneysaan markan haddaan eegno wasiirka dhallinyaradii ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed barre iyo qaar kamid culimada soomaaliyeed oo ka hadlayay shir culimada ah oo maanta muqdisho ka socday ayaa waxay ka hadleen dagaalka lagula jiro al-shabaab ugu horeyn waxaa hadli doonaa wasiirka dhallinyaradii ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya
bismillaah ugu horeyn horta culimada soomaaliyeed inta ka timid banaanka ah ee iyo inta gudaha joogtay ee gobolada guud ahaan mas-uuliyiinta halkan wada joogto asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu bacdisalaan runtii aadan ugu faraxsanahay maanta inaan nasiib u yeesho inaan kala soo qeyb galo khitaamka walow aan kasii jeclaan lahaa saaka inaan kusoo hormaro si meesha waxa qiimaha badnaa ee ka baxay aan uga faa'iideysto laakiin waxaan rajeynaa wantahayoo laga heli doono social mediaha waa waxay ahayd saaka inaan imaadeed laakiin shaqa kale oo xagga baarlamaanka aan ku mashquulsanay inaan idinkaaga soo gaari waa ka cudur daarana intaas kadib runtii hadda inta ugu dambeysa aan kasoo qeyb galay oo aan arkay sessionka ugu dambeeya aan arkay iyo intii aan kaga soo gaaray ee kelmadihii laga soo jeedinayay runtii waxay ahayd wax aada bulshada ugu baahneyd een, m- waqti- wax fiicanna u ahayd aan dhihi karo anigu inta badan bulshadu ee, dowladdu markii la dhaamo ballaaran tahay markii si loo fiiriyo waxaan hogaamiyaa ama aan u ahay advocate bulshada inta ugu badan qeybaheeda ee la yiraahdo in ka badan boqolkiiba shan iyo toddobaatan haddana waxaan aaminsanahay haddii intaas bulshadaas fikrado saxa iyo maxay tolo dacwo diini oo saxan ay gaarto waxaan is leeyahay bulshada inteeda ugu badan ama bulshada soomaaliyeedba way hagaagaysaa aan aaminsanahay Een, runtii aan hadda waxaan joogaa xafiiska waa sanad iyo lix bilood wax ku siman oo waxa aan joogo Een, waxa aan ka qabtay iyo waxa ay u baahneed meeshaas in laga qabto waxaan isdhihi karaa weli faanoole fare kama qodno Een, waxay u baahan tahay dadaal dheeri ah laakiin waxaan rabnaa een, marka aan dhahno ee, hawshaasi ama culayskaas badan waxaan isleeyahay qaybta ugu muhiimsan waxaa qaadan karta culimada soomaaliyeed waqti badan waa lagu soo celceliyay culimada culimada hadda sessionka ugu dambeeya waxaan ka dhagaysanayay xoogaa yar culimadu waa dadaalayeen ee, fariimahooda togan iyo intaba si fiican ay u bixis xoogaa laakiin waxaa ku jirtay meelaha qaybtood bakdinaa la gelinaya waxaa la lahaa een, culimadu amni ma haystaan kan ma haystaan marka hadduu wax sheego amnigiisa khatara waa la dila horta waxaan rabaa inaan dhaho idinkaanu kule iga cilmi badane ee, cabsi shabaab laguma dhinto ee ajalaa lagu dhintaa qofka ajashii soo dhammaato meel alaale meesha uu ogan yahay ama xeyndaab green zone asoo ku jiro ku dhimana haddii ajashii soo dhammaato Een, cabsi marka oo nimanka aya oo khawaarijta ahee gobolkooda sii dhacayba aan hadda ma aaminsani waqti waa jirtay duruufo badan iyo marxalada intaan uu ka cuslaa dalka ka dhib badnaa ama aan isdhihi karay magaalada x- gudihiisa ama xeyndaabkiisa ay dadka ku ugaarsanayeen ay dadkan kula dagaalamaan laakiin maanta ilaahay fadligiisa waxay tahay nimanka iyo dadaalka dowladda iyo shacabka oo iskaashanaya in maanta toddoba boqoloo kilomitrka xagga miyiga ay ku dhulmaalaysanayaan nimankii khawaarijta gobolkooda u dhacay ama ay jabeen Een, runtii waayadii hore waxaa jirtay ama dagaalku markuu bilaabmaya xukuumaddu ay bilaabeysay saad ka warqabtaan laba awoodoodoo isbarbar dhigan waa maxaa yeelay inta ay haystaan ay ku dagaalamayaan in la egay dowladda haysataa saad ogtihiin dalkeennu waxaa saarnaa cunaqabateyn muddo soddon iyo laba sano iyo ka badan marka laba awoodoo isku dhigma waa adkaanaysa macnaha in la kala guuleysto laakiin hadda insha allah waxaan rajaynaynaa ayadoo saasay tahay oo shacabka la kaashanaya loogu guuleystay dalka intiisa badan looga sifeeyey Een, hadda waxaan rajaynaynaa khawaarijta gobolkoodu inuu soo dhammaaday bacdamaa xukuumaddu dadaal dheer ay muujisay kadib cunaqabateynta hubkii laga qaaday waxaan rajaynaynaa marka insha allah hub markaan koodii ka casrisan in ay dowladda ku wajihi doonto hadduu ilaa yiraahdo sidii istaraatiijiyad ah waxaana rajaynaynaa waqti dhow in shabaab loo tirtiri doono marka waxaa ka mid ahayd markaan hadda dhageysanay sessionka ugu dambeeyay i think umaleynaa een, ustaad cabdirxaan sahal uu yiri nimanka haddii military ahaan loogu guuleysto markaasaa inta kale la gaarsii karaa marka waxaan rabaa culimada inaan ugu bishaareeyo dowladdu een, hadda way dhowdahay waqtigii loogu guuleysan lahaa fikraddii ah, military ahaan marka waxaan rabnaa idinku kiini ahaa ee fikir ahaanta ahayd ee ah, maxay tole bulshadaasi gaabka galay shan iyo tobanka sano ama ka badan meelaha qeybtiis ee lagu akhrinayo waxa qur-aanka ah iyo waxyaalaha laysku soo kakabay ee diinta magaceeda iyo culummada magaceeda lagu been abuurtay Een, dhibka nimankaas ay geysteen ma sahlan cid ay dhaafeen ma jirto bulsho kastay ku dhibtoodeen iyo qolo kastana saas waxay u sameeyeen maxay tole wax la yidhaha been abuurasho waxaa arkayseen meel ay dhaafeen male culummo ma dhaafin intay khamiisyo soo qaateen sunnadii culummada iyo gaarkii iyo wixinta soo samaysteenay waxay isku soo kakabaan aad aragteen aayadaha hadba sida ay dadka u mar habaabinayaan Een, dhalinyaro ma dhaafinoo waa ayagay ka bilaabeenoo dadka magacooda ay wax ku haleeyaan ama magaca hadda ay isticmaalayaan ee la yidhaahdo shabaab waxaad garan kartaan dhalinyaro markaan hadda aniga safarada tagno maalimihii ugu horreeyay waxyaalaha oo aan qis ahaan idinkaga sheekeyn karo wasaaradda markaan imid shirka ugu horreeyay anoo biljooga waxaan aaday een, shirka wadamada islaamka ee wasaaradaha ee arrimaha dhalinyarada iyo ee, maxay tolo sacuudi ka dhacay shirku marka markaan tagno qolo kasta ama een, markaan ee, kusoo dhaweynaysa ama waxaa nala socotay qolihii manduubka ee safaaradda qeybta arrimaha o i c da qofka markuu ku baraya ama wafdiga socon wuxuu leeyahay eh, waxaa ila soo macaali wasiir shabaab waryaada shabaab markii ereygaas uu ku dhawaaqo nimankii anigii automatic ii sawir maayo macnaha suurad xumadii laakiin sida caadigaa wixii magac sax le waay macalis wasiiru shabaab le macnaha marka magacii yani waa suurad xumeyn yani suuradday ka dileen wax kalena ma ahane waxay ku dhibaateeyeen waa ku dileen yani dhibaato badan marka annaga waxaan victim oga nahay kow magacaas waxaan laba victim oga nahay awooddii ay isticmaalayeen dhallinyaradii waay awooddii ay ahayd dalkan in looga faa'iideeyo dhanka kale positiveka wax soo saarka iyo horumarinta kobaca dhaqaalaha difaaca dadka dalka diinta inta looga faa'iideysan lahaa ayadii waxay u isticmaaleen fikrad qaldan waxyaalahay isku soo kakabeenayay aayadaha ay isku soo xirxireenay inta inta ay kasoo qaqabteenay waxay uga dhigeen waxay ku marxabaabeen annaga marka victimka koowaad dhalinyaro ah victimka labaad culimo ah culimadii magacoodii shaarkoodii iyo suuradoodii xumeeyeen ayaguna waxaa la kala gara waay yaa culimo ah yaa mataqaanaa ah waa la kala gara waay ayagana victimka labaad waa victimka saddexaad bulshada ay dhibaateeyeen dhan waliba dhaqan diiniyan ee umada ahaan ee dhaqaale ahaan fi- meel kasta waa ka dhibaateen ummadii dhibaatay culays ayadan waxay ahayd dhibaatada saddexaad ay dadka was- u kaashadeen mar in- anagoon intaas isleh waxaan waaye dhexdaas aragnay ninkii fanniga ahaa ee khatarta badnaay ee intaasoo qof inta dabiibay cirbado qaldan ku dhuftay dhakhaatiirta xataa waa dhibaateen ninkii doctor fanax la dhahay ee khawaarijta ahaayoo mar dhexdaas een, asagana tiirka la geeyey ayaguna macnaha ma dhaafin fiiri waxay kasoo tageen dhalinyaro bulshadii ganac waxay kasii tageen culimo dhakhaatiirta xataa waa aadeen macnaha meel u fiyow ummadan ay dhaafeen ma jirto dhakhaatiirta waa aadeen iskaba dhaafo macalimiinta iyo eh, dadka bahda waxbarashada kuwaas waxay u furteenba meelihii la dhahayay maxay ahayd macaskaro iyo meelaha dhalinyarada lasoo qabtay laga ay laga wareysto yacni meela dhaafay male marka waxaan rabnaa eh, culimada oga mahadcelinayna horta marka hore dadaalka iyo juhdiga ay ku bixiyeen sida mutadawacnimada leh dalkan waqti dheer ay usoo safisgaraynayeen waqti dheerna ummadan ay ugu ilaalinayeen diinkooda iyo sharafkooda waxaan rabnaa marka inay meeshaas kasii labalaabaan dadaalkoodii sii mataqaanaa hadda maadaama nimankii la jabiyey xilliga bilmunaasaba ay ugu fiicantahan isleeyahay ummadda in la gaaro fikriyan iyo dhan waliba bulshada loo kabo hadday tahan isleeyahay Een, waxaa kaloo jirto waayadan waa ogtihiin een, dhalinyaradu meelo badanaa lagala dagaalay nimankii shabaabka markii laga yimaado meelo badanaa laga dagaalay waxaa ka mid a maandooriyihii waa qeyb ka mid a dhalinyarada culeys kaloo ku ah waxaa cadowga labaad ee maanta markii laga tago kooxahan khawaarijta dhalinyarada cadow ku ah ee dhibaatada ba-an xoogan ku hayso ummaddeena waxaa waaye dhalinyarada gaar ahaan een, daraagiska ama daroogada waxyaalaha la yaab kale waxay ahayd markii nimankan hadda khawaarijta ah dagaalka lagu qaaday meelaha ay joogaan loo dhaadhacay ee magaalada banaankeeda iyo markii aada loo sii fogay waxyaalaha cajiibka ee lasoo arkay waxaa ka mid ahaa waxaa ugu yaala beero waaweyn ay ku abuurayeen xashiishka iyo daraagiska noocyadiisa kala duwan xashiishkaas iyo daraagiska adduunka la dhoofiyaan duni kale ma geeyaan keliya waxay u sameeyeen dhalinyarada le inay ku daroogeeyaan kuwa ciidanka iyo kuwa kale dhalinyarada maxay tolay ayaga meelaha aysan ay rabaan inay gaaraan dhalinyaradu inay ku mashquulaan si aan loo helin si macnaha loo helin aan yacni dhalinyaro inta fikrad sax lasoo siiyo ayaga cagsi ugu noqdo marka dhan waliba dhalinyarada kala dagaalaya kuwana waxay ku haysteen already waaba meeshii ay ku qabsadeen ay ayaga xindaabka ku haysteen mucaskaro been ay u furteen fikrado qaldan ay kusoo shubeen waa soo programiyeen ayagoo programsana diyaar yihiin kuwii marka la ka hortegi lahaa ee waxaas naqdin lahaa ayagoon waxay ku dhibaateeyeen daraagiska waxyaalaha cajiibkeeda ka mid ahayd marka me- dhibaatada ummadan ay ku hayaan kooxahaas khawaarijta iyo dhan walba loogala dagaal waa badanta waxaan rabaa marka fariinteeda inaan kusoo gaabiyo culimada dadaalkooda een, iyo juhdigooda runtii ma yara laftooda een, marar qaybtiisa waxaa la arkaa in la dhaho doorka culimadaa maqan doorka culimadaa maqan waxaan rabaa inaan sheego doorka culimada ma maqna ee waa joogaa kaamil waaye laakiin wuxuu u baahan yahay markii saas la leeyahay xoogaa in in ay mar walba ay sii casriyeeyaan ay sii xoojiyaan marka waxaan rabaa inaan kusoo gaabiyo warkayga een, sanadkan waad dareemi kartaan dunida maalinba waa sii horumareysaa een, dunidaas horumarta maalinba waxaa noola keenaa social media ama aada- aaladaha bulshada ee macnaha la degtay la hor ee, la- dib dhaca weyn ku sameysay Een, maalinba waxaa noo imaada platform annagoo markii hore iska joognay telefoon leh halow iyo intaas le ka isticmaaleen internet-a yimid adhabtada lagu noqday waa lasii socday waxaa yimid waxyaalo yaroo ninbaas iyo meelo yaroo fofog ay ka imaadeen waa lasii gudbay facebooka yimid waa lasii socday maanta marka waxaa ugu dambeeya maraynaa waxa la yidhahda tiktok mar walba marka ay wax yimaadaan waxbaa si looga bedel marka waxaan rabaa hadda dhalinyarada marka meesha ugu badan ee joogto ay fariimaha laga gaarsiin karo ee laga wacyigelin karo waxaa waaye meelaha ugu badan ay joogaan waa tiktok ama social media tiktoka marka marka youtube-ka horta sorry waxaa ka horreya youtube-a ka horreya youtube-ka markay joogeen culimmada kheer allaasi sax waaye waa ka daba tageen hadda laftooda waa la helaa ducaad badan oo yacni sameeyey muxaadarooyin kala duwan kaasoo macnaha looga faa'iidaysan jira laakiin hadda maanta dhalinyarada joogto ama casrigan hadda jooga yacni youtube waqti ay ku daawadaan ma hayaan toban daqiiqa haddaad soo duubto muxaadaro ah ma hayaan ani marka waxaan ku talin lahaa muxaadarada tobanka daqiiqa lasoo duubo tiktok waxaan u malaynaya saddex daqiiqa ugu badanaa u malaynaya mise laba daqiiqa bar in saas loo soo kala jarjaro macnaha meelo editin inta la geeyo lasoo jarjaro yacni jumlad jumlad loogu geeyo macnaha loo saaro sababto hadda markaad fiiriso nimankan kooxaha khawaarijta ayagu laftooda waa kasoo gudbeen laba meelay hadda dhalinyarada oo ay ku ugaarsadaan ay ku raadiyaan meel waa tiktok meesha kalena waxaa waaye aaladan la yidhahdo telegramka labadooda mar dhexdaas waad aragteen wasiirka boosada intuu ku kaca la yidhi ha la xiro waa la xiraa marka la yidhi xoogaa culeys waxaa ka yimid dhinaca kale bulsho badan waxaa jirto ku faa'iidaysato casharo ku qaadato jaamacadaha waxay ku bixiyaan daraas darsiye ku bixiyaan aaladda la yidhaahdo telegramka tiktokan haddana dhanka kale dhalinyaro badanoo waxaa jirta ayagana ku jiro si kaloo positive ooga shaqaysta ama na waxyaalo oo waxay ku samaystaan shaqo abuuro ganacsiyo iyo dukaamo yaryar ay kuleeyihiin ayadoona marka saasaa loo xirwa marka waxaan rabaa maadaama marka culayskaas ay dowladdu inta wajahday loo saameyn waay ma loo dhaafay bulshada loogu daay culimmadu marka fursaddaas inay meeshaas ayaguna xisaabta ku darsadaan macnaha fariimaha ay soo dirayaan inay saddex saddex daqiiqa inta positive message ooga soo dhigaan meeshaas soo gaarsiiyaan sababtoo ah nimankan victimka ka dhigtay magaca dhalinyarada soomaaliyeed waxaad dareemi kartaan markaad taariikhdooda waxyar dib u fiiriso waxaa yacni ay soo mareen marxalado kala duwan waxay soo mareen jabhale is hebelow saas xarakatu saas muqaawama islaamiya jabha islaamiya saas saas adi magacyo tiro badan ay soo mareen intaba waa u soco weysay waxay noqotay badeeco u gadmi weysay keliya waxaa u gadma marka markay ku darsadeen magaca dhalinyarada enerjigaasay gashteen saas marka waxaan rabnaa annagana in culimada markay sameynaya ugu yaraan waa inaan helnaa culimada dhalinyarada maxamed iyo dadka ah culimada waaweyn kaashanaya inaan ugu yaraan helno waxa la yidhahdo lajnat culamaa shabaab soomaali inaan helno halka marka hore ay ka jirtay maxay toole lajnat culamaa soomaaliya oo kale markay jirtay waxaan rabnaa culimada odayaasha inaan dhahno si dadkaasi loo abaaro loo heli karo waxaan rabnaa dhalinyarada ducaadda ahee ayaguna inay sameeyaan branch ah lajnat culamaa shabaab soomaal aniguna ka wasiir ahaanoo dhalinyarada waxaan diyaar u ahay platformka iyo meel walba oo dhalinyaradaas lagu promote gareyn karo dhalinyarada lagu balamin karo inaan ka shaqeeyo waqti iyo juhdi badan aan geliyo mar kale waa idinkaaga mahad celinaa guud ahaan sharaf en ii tahay inaan idinsoo hor istaago kulankan khitaamkiisana idinkala soo qaybgala aadaad umahadsantihin salaamu calaykum waraxmatulla dadkaa soo saaray boqolkiiba sagaashan waxaa soo saaray addacwa asalafiya iyo culimmadoodii oo caalamkana maanta u aqoonsaday soomaaliya inay ka mid tahay biniaadanka ama dadka qur-aanka ilaahay ugu xifdiga badan waxaa ka mid ah injaazaadka ama guulaha dacwadana ay gaadhay taqwiyatu tadbiiqi axkaami shariica alislaamiya dadka in loo sheego wixii ay talyaaniya ingiriis ummaddan uga tageen inay khilaafsan tahay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waajibna ay tahay in loo noqdo in la isku xukumo oo la dabaqo axkaamta shareecada islaamka arrintaas dacwa asalafiya aad bay uga shaqaysay ilaa maanta maxaakimtii ama ha noqdeen kuwa dowladda ama ha noqdeen kuwa shacbiga ah in badan aysan ku dhiiran karin inay xukumaan shareecada islaamka wax ka horjeeda annaga puntland haddaan joogno ninna kuma dhici karo xataa maxaakimta dowladda qur-aanka iyo xadiiska nebiga wax khilaafsan qof qaadaya inuu xukumo guulahaasna marka waxaa wax badan ka qayb qaatay adacwa asalafiya ilaahay fadligiisa waxaa ka mid ah waxyaalahay ku guulaysatay alxijaabu asaabiq dumarkii soomaalida waa laga warhayaa saddex bay u qaybsanaayeen dhaqanka gabar food leh iyo gabar guudad leh iyo gabar gamba leh gabar food leh waa gabadh insta qaan gaarin madaxa taasaa waxaa loogu wareejin jiray dhoor maalintii qaan gaadho intaa gabadhu inay qarisaa ceeb bay ahayd xaaraan bay ahayd timaha loo tidci jiray gabar guuradle baa la oran jiray maalinta ay guursato ayaa madaxa waxaa loo ogolaa gamba inay saarno caalimku isagoo akrinaya safiinaha iyo abushujaaca kitaabka soofiya ka akrinaya gabadha hortaa jirkeedu waa wada cawro ayaa xaaskiisu ragga soo ag fadhiisan jidhay iyadoo naaska intay banaanka soo dhigtay ilmaha nuujinaysa Ra- waad ka aragna dhalin- dadka dhallinyarada ee hadda marka laga soo war- laga warramayo kacaanka iyo shacabku siduu ah ilaa lixdeemeyadii gabdhaha xagga waa qaawan tahay xagga waa qaawan sulku waa qaawan yahay xijaab lama aqoon maantana dadka soomaalida waxay noqdeen xijaabka adduunyada dadka birimada ka ah oo lagu wada ammaanay waa la ogaya injaaskaas calankiisa ugu horeeya waxaa qaatay adacwa salafiya sidayna ogna waxaa ka mid ah majaalu tacliim calaa ikhtilaafi mustawiyaatih wa takhasusaatih dacwadan ilaahay wuxuu gacmaheeda ku guulayay jaamacada in la furo madaaris in la furo macaahid in la furo taasoo ay ka soo baxeen xalaqaadkii ee masaajidda taasoo maanta ay ka soo baxeen khudubada iyo culimmada in badan oo diinta ummaddii baraya sida la og yahay saamiga ugu weyn waxaa ku lahaa iyo fadliga ugu weyn ilaahay ka sokow adacwa asalafiya maanta dadka culimmada waddanka ka ah waxaa ka mid ah nashru dacwa alislaamiya fi lmahjar haddii soomaali qaxday yaa ka daba tegey yaa ummaddii caqiidadeeda iyo diinteeda ilaaliyey culimaa dacwa salafiya ayaa boqolkiiba sagaashan ay ahaayeen meel kastoo la tegey ameerika waad ka waraysan waqooyiga ameerika soddon iyo shan markas baa ka furan oo dadka diintooda iyo cibaadadooda lagu ilaaliyo yaa sabab u ahaa boqolkiiba sagaashan dacwa salafiya culimmadeedii ayaa ilahay gacantooda ku xaqiijiyey waxaa ka mid ah qidaacu alcamal alkhayriy wa khidmati almujtamac maanta ee jamciyaad fara badan ayaa ay dacwadan ay samaysay oo hadday abaaraha tahay hadday tahay duufaanada dhibaatooyinka dhacaya wax kastoo yimaada hadday tahay masaajid la dhisay kumaan kun oo masjid kumaan kun oo madaraso waxaasoo dhan dacwadan ayaa ilaahay ku xaqiijiyey subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ah xagga musaalaxada oo culimmada dacwadan runtii inay ummadda musaalaxadeeda ka shaqeeyaan guul weyn bay ka gaareen weliba markii isimadii iyo dhaqankii nabadoonnadii dacwa salafiya ay soo saadhay hogaankii bulshada ay noqdeen maxaa yeelay ilaah bay kaga cabsanaya wax badan oo musaalaxada waddanka ah ama shareeca hal ugu kala saaro oo hal la kala xukumo ama maxaan ku dhahay hal la musaalaxeeyo waxa ka qayb qaatay maantana u taagan culimaa dacwa salafiya weeye ilaa maamulada in badan wax kastoo yimaada ay yidhaahdaan war culimayo hawshaa naga xalliya anna wax kama qaban karne waxaa ka mid a majaalu tijaarati walmaal xadid walaa xaraj markii shirkaduhu ay samaysteen dadkii lagu aaminay ummadda maalkeeda yaa soo saaray boqolkiiba sagaashan adacwa asalafiya dadkii soo saadha bay ahaay u fiirsada dhammaan shirkadaha waddanka ka jira nin aan wadaad ahayn shirkadu inay wax u dhiibtaan ma ogola waana wadaadadii badanaa ay dacwadaani ay soo saadhay waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan muxaarabatu at- almunadamaat atakfiiriya ilaa sideed sagaashan toddobaatan iyo lixdii markii ay ka waddanka ka bilowdeen hay-aadkii takfiiriga ahaa ilaa maanta ayaa la dagaalamay culimaau dacwa asalafiya ayaa ugu horreysay ilaa culimmadii ugu waaweyneyd soomaaliya ay laayeen oo ay ay una dhinteen iyagoo jihaadkaa ku jira dadkii inxiraafay inay caddeeyaan inxiraafkooda ilaa iyo maanta waynu ka warhaynaa waxaa k- ee, waxaa ka mid ah majaalu siyaasa oo wax badan ay ka qabteen ama la talin ha ahaato dowladda ay la talayaan ama qaarkoodoo dee ilaa wasiira noqday ay- ay- ay ka mid tahay ama xataa xildhibaanada waa tusaale kuwa maanta cabdulqaadir iyo iyo cali xaaji labaduba dacwa asalafiya dadkii soo saadhay weeye iyada laftigeedu injaaz weyn weeye inkastoo weli sidii maanta la sheegay weli- weli dacwadan iyo culimadaysan go-aan ku qaadan madaxweyne ama ra-iisul wasaare ciiday iyagu taladeeda wax kuli inay soo saaraan taasna waa la sugaya insha allahu tacaala Ee, ugu dambayn ee majaalu qiyaada addiiniya ilaahay fadligiis maanta soomaaliya yaa culimo loo aqoonsan yahay oo dadku ay ku kalsoon yihiin nacam ama duruq suufiyada ha noqoto ama xarakaadka kale ha noqoto kulli culimo waa la leeyahay laakiin culimada ugu badan oo ama ee, maxaan ku idhi wax badan ka hadla xaqa baadilka ka hortaga codkoodu uu cad yahay fatwooda lagu kalsoon yahay culamaau dacwa asalafiya weeye wabilaahi towfiiq sala allahu calaa muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin waayahay waa mahadsan yahay sheekh maxamuud xaaji yuusuf wuxuu ahaa mowduuc ee, lafdan wa macnan iswaafaqsan aadna u qiimo badan waqtiga hadduu sacriirigu ahaa lahayn waa usii ziyaadi lahaa jazaahu allahu khayran Ee, waxaan wacayaa ee, sheekheena sheekh aadam sheekh cabdulaahi diiriye oo asagana inuu noo soo kobo aan rajaynayno muctaqad imaam shaafici wa kibaar atbaaci caqiidada imaam shaafici iyo sida ay u ahayd caqiidatu ahli sunna waljamaca caqiida salafiya asaga iyo atbaacdiisa kuwa ugu waaweynaaba soo dhow sheekhana
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ee waktiga oo runtii aad u yar iyo codsiga aad maqlaysaan dartiis waa soo koobayaa alimaamu shaafici maxamed mamdriis ashaafici almualabi alqurashi raximah llahu tacaala wuxuu dhashay sanadku markuu ahaa boqol iyo konton hijiriya wuxuuna dhintay laba boqol iyo toban wuxuu ku dhashay magaalada ghaza ee dalka falastiin ee aan hadda ognahay xaaladeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u gargaara magaalada iyo ehelkeedaba alimaamu shaafici yaraantiisii wuxuu ku caanbaxay xifdi iyo caqli iyo dakaa ayuu ku caanbaxay ilaa uu qur'aanka kariimka xifdiyey isagoo toddoba sano keliya jira kutubta cilmiga ana uu xifdiyey qaarkood isagoo toban jira maxaa caqiidada sheekha alimaamu shaafici imaamkeenna weyn in laga hadla maxaa keenay waa garanaysaan waxaa keenay waxyaabaha ugu waaweyna ka mid ah in uu jiro dad badan oo xagga u nasab sheegashada sheekha imaamka tanaaqud ku samaynayo oo caqiidadiisii intay ka leexdeen odhanaya madhabkii fiqhiga ahaa bes aan shaafici ka nahay oo oo sheekhu wuxuu ahaa nin ka mida quruuntii salafka ee axaadiistii la sheegayo culummadu ay sheegaysay soo gelayo khayru nnaasi qarni oo waxa weeye wuxuu soo gelahayaa saddexda boqoloo sano oo huru hooseo quruunulmufadala ahayd marka caqiidadiisa iyo camalkiisa iyo fiqhigiisa iyo suluugiisaba waxay ahaayeen muctaqadkii iyo dariiqii salafka oo saxaabadii laga soo bilaabay bay ahaayeen qofkii u baahan inuu taa ogaadana wuxuu ku ogaan karaa laba dariiqo oo ugu fudud kutubtiisa isaga ku qoray siduu ugu taqraarinayo masaa-isha cilmiga oo caqiidada ah iyo sidoo kale asxaabtiisii khaasatan kibaaru atbaacihi raggii ugu waaweynaa oo waxa weeye iyagana kutubta qoray oo dariiqaa sheekhu maray maray guud ahaana ahlusunna waljamaaca ama dadka jidka u nasab sheegta yacni dariiqooda xagga caqiidada kuwii hore iyo kuwii dambe waa isku mid weeye waxaad moodaysaa inay ka soo wada baxeen hal qalbi ah keliya sababtu waa maxay masdarka iyo marjicay u noqonayaan baa mid ah oo ah alkitaabu waalsunna walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiiran baa ilah yidhi subxana wa tacaala marka waxa weeyaan ha horeeyeen ha dambeeyeen hal mid ahay isku wada waafaqsan yihiin iyo hal caqiide ah laakiin dadka ictimaadayo ayagu ka dhiganaya caqliga hormarinayo waa iskhilaafayaan lianna cuquusha bini aadamku isuma imaanayso sidaa darteed baad arkaysaa firaqdu qolo qolo waafaqsan inaysan jirin alimaamu shaafici calayhi raxmat ullaahi tacaala ee markaad fiiriso kutubta ka ka warrantay oo culummadii isaga la caasirtay ee aad aada aragtid waxaad arkaysaa oo kuu soo baxayo in uu boqolkiiba boqol caqiidadiisu ay ahayd caqiidatu salafi asaalix masaa-isha uu taqriirinayo hadday tahay sifaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala hadday tahay in kitaabka iyo sunnada laga hormariyo wax walba ilaa uu sheekhu gaaray raximah llahu tacaala inuu yidhaahdo sideedaba shaygu hadduu asal yahay ma leh waxa la yidhaahdo lima wa kayfa furuucda haa buu yidhi waa la gelin karaa kayfa sifaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala buu sugayaa ilaahay inuu leeyahay magacyo iyo sifaad u cunama oo waxa weeye aan aqbalaynin tashbiih iyo tamthiil iyo tactiil laysa ka midlihi shay-un wa huwa asamiicu albasiir waxaa ka mid ah waxyaabaha sheikha ku tusaya oo uu taqriirinayo inuu leeyahay hadal kastoo aan idhaahdo haddii la helo xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo hadalkaygaa khilaafsan xadiidka rasuulka calayhi salatu wasalaam qaata yacni waxaad arkaysaa in uu sida culimmada ahlusunna waljamaaca salaf salafka u nasab sheegta iyo saxaabadii waxa weeye masdarka iyo marjica uu u laabanahayo uu yahay waxyeynka iyo labada waxyi ee runtii wakhtigu aad iyo aad buu u yaryahay waxoogaa baan soo diyaariyey waxaan ku- ku khatimayaa hal qiso oo alimaamu shaafici raximah llahu tacaala ka sugan waxa uu maalin maalmaha ka mida sheekhu weliya xadiid nin ka mida ardadii la joogtaa wuxuu yidhi xadiidkan miyaad qaadanaysaa imaamu shaafici oo ma asagaad madhab ka dhiganaysaa wuxuu yidhi sa dhiganaynin xadiid rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka yimid sidee baanan madhab oga dhiganaynin wuxuu yidhi haddaad maqashaan aniga oo khilaafay xadiid ka yimid nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaad ogaataan caqligaygii inuu tegey oo aanan fayoobayn waxay ku tusaysaa dhammaan adiladaas oo dhan in alimaamu shaafici raximahu llahu tacaala uu ahaa caqiidadiisii ay ahayd caqiidadii salafka tii saxaabada ta qur-aanka iyo sunnada laga qaatay marka qofkii u baahan intaas wax ka badan kutubta sheekha iyo kibaartii asxaabtiisii kutubta ay qoreen ayuu ugu noqon karaa هذا والله أعلم وجزاكم الله خير وصلى الله على نبينا محمد
sheekh aadam aada ayuu u mahadsan yahay sheekh aadam sheekh cabdullaahi diiriye caqiidata imaam shaafici iyo kibaar atbaacihii noo sheegayey oo ahayd caqiidadii waljamaaca caqiidatu salafi asaalix sheekhulislaam ibnu teymiyana waa kii lahaa hada ictiqaadu shaaficiyi wamaaliki وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول waxay ahaayeen afar imaam oo afarta madhab a'imo u ah fi lusuuli walfuruucna isku waafaqsan marka dhammaantoodba insha allahu ilahi waxaan u rajeynaya tabaraka wataala inuu ka raali noqdo qof kastana waxaa uga baahan yahay gaar ahaan qofka madhab ee u intisaabaya an yakuuna shaaficiyan fi lusuuli walfuruuc guud ahaan barnaamijka wareegga wararka caawintaas ayaan kusoo gabagabeynayaa anigoo cabdisalaan juulo shaakir ayaa idiinla socodsiinayey cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynayey barnaamijkan lamida intaan ku kulmi doonno waa dhammaanteen oo dhammaantiin idin leh habeen wanaagsan